bismillaah carruurta islaamka ahayday ku soo dhowaada qisadii nebi aadam calayhi salaam qaybteedii koowaad carruurta islaamka ahayday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ahaa kelidii ka hor intaanu abuurin samooyinka iyo dhulkaba manay jirin cid kale oo lamaanaysa wuxuu dhahay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuu jiri jiray cid la jirtana may jirin oo macnaheedu ay tahay ilaahay kelidii buu ahaa cid kale oo la joogtana may jirin kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay inuu abuuro koonkan ballaadhan ee weynidiisa isaga mooye cid kale aanay garanaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhulka iyo samooyinkaba uu ku abuuray lix maalmood oo keliya markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u istiwooday xagga cirka taasoo ilaahay ku habboon oo u qalanta rabbiga weyn subxaanahu wa tacaala samo kasta wuxuu ilaahay u waxyooday amarkiisii samada koowaad ee adduunyadana waxaa ilaahay uu ku qurxiyey xiddigo wuxuuna ilaahay sakhiray qorraxda iyo dayaxa oo ku jira xaalad socod oo soconaya habeen iyo maalinba dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray malaa'igta oo ah ayaguna makhluuq addeeca rabbigood oo aan marnaba caasiyin rabbigood ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa malaa'igta uu ka abuuray nuurka wuxuu u dirayna ilaahay subxaanah wa tacaala malaa'igtii shaqooyin kala duwan malaa'igta ilaahay waxaa ka mida malagga jibriil calayhi salaam oo ah malagga qaabilsan waxyiga inuu ku soo dejiyo rususha iyo nebiyada malagga ridwaan oo ah isaguna khasnadhayaha jannada iyo malagga maalik oo isaguna haya khasnadda naarta waxa kale oo ilaahay u abuuray jinka oo isugu jira ayaguna kuwo wanaagsan iyo kuwo xun oo shayaadiina kuwa xun waxa u horreeya ibliis oo ahaan jiray nin wanaagsan balse markii la abuuray nebi aadam calayhi salaam ayuu xaasiday waanu gaaloobay wuxuuna noqday cadowgii jannada ka soo saaray aabbaheen nebi aadam calayhi salaam carruurtii islaamka ahayday haddaba qaabkee ayaa loo abuuray nebi aadam calayhi salaam dhulka waxaa deganaan jiray jinka waxayna fasahaadiyeen dhulkii ayagoo daadiyey dhiiggoodii kadibna ilaahay ayaa u soo diray malaa'ig ka fogaysa berriga oo geysa xeebaha iyo jasiiradaha jinka waxaa ka mid ahaan jiray nin wanaagsan oo la dhaho magiciisa ibliis kadibna ilaahay sare ayuu u qaaday wuxuuna la noolaaday ibliis malaa'igta isagoo aan malaa'igta ka tirsanayn dabadeedna ilaahay wuxuu doonay inuu abuuro nebi aadam calayhi salaam si uu dhulka u dego nebi aadam isaga iyo ubadkiisuba kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu warkii u sheegay malaa'igtiisii malaa'igtii markii ay maqleen in ilaahay uu rabo inuu abuuro nebi aadam waxay u maleeyeen inay ayagu ka gaabiyeen daacadii rabbigood waxayna dhaheen rabbiyow annagu waannu ku tasbiixsannaa waannu ka caabudnaa ee dhulka ma waxaad ku abuuraysaa noola dhiigga daadinaya oo fasahaadinaya sida jinkii oo kale ilaahay wuxuu ku yidhi anigu waxaan ogahay wax aydaan ogayn malaa'igay maadaama ilaahay aqoon u leeyahay wax kastaba wuxuu ogaa in nebi aadam calayhi salaam uu dhalayo carruur badan oo qaarkood ay ka mid noqonayaan nebiyada rususha dad wanaagsan oo rabbigood ka cabsanaya qaabkii loo abuuray nebi aadam calayhi salaam carruurtii islaamka ahayday nebi aadam waxa laga abuuray ciidda ama carrada waxa loo yaqaano ciiddaas ama carradaas oo isugu jirta midabyo kala duwan sida midabka caddaanka midabka madow iyo midabka casaanka ama guduudka sidaa daraaddeed ayaa carruurtii nebi aadam uu dhalay midabyadoodiina way kala duwanaatay oo qaarkood midabkoodu waa caddaan qaar kalena waa madow qaar kalena waa maariin u dhexeeya madow iyo caddaan qaarna waaba casaan qaar kalena midabyadaas ayay u dhexeeyaan nebi aadam calayhi salaam abuuriddiisu waxay martay marxalado kala duwan markii ugu horraysay wuxuu ahaa nebi aadam ciid ama carro laga soo qaaday dhulka kadibna ciiddii ayaa waxaa lagu daray biyo waxayna noqotay dhoobo dhoobadii ayaa engegtay oo qallashay kadibna ilaahay ayaa sawiray oo qurxiyey nebi aadam calayhi salaam wuxuuna ilaahay uu dhigay jannada ka hor intaan ilaahay aanu ku afuufin ruuxdii carruurta islaamka ahayday qaybtii koowaad ee qisadii nebi aadam ayaa halkaa inoogu joogaysa la soco qaybta labaad ee qisadii nebi aadam calayhi salaam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu